mas-uuliyiin aniska jarta wasiiro xildhibaana madaxda jaamacado magaalada maamuleyaalka iskuulada baydhabo aqoon-yahana arday iyo marti sharaf kale iyo ku qayb galeen munaasabadiiu ka qalan jibiyeen dufcaddii lixaad ee jaamacadda b i u ardayda jaamacadda b i u oo sanadkan ku qalan jibiday iyo weliba dirase boqol arday way banaa xaflad lanka goboday beerta baydhabo city ee magaalada baydhabo ankoreen injineer mustaf oo ee gudoomiyaha jaamacadda b i u ee magaalada baydhabo iyo faahfaahinku b c oo niska jaraan ardayda sanadkan ku qalan jibiday jaamacadda iyo kuliyado iyo islamarkaas ku qalan jibiyeen
afka jaamacada may farxad wiiniin aha inta dufcada lihaad ee jaamacadda ku qalan bedelata warbicintiiyo siidhawadaada may ku qalan bedeladay laba kuliyadood oo shal ah kuliyadda caafimaadka oo ku kooban shan qiibod iyo kuliyadda dhaqaalaha maamulkii dhaqaalaha oo ku kooban yeedha laba qiibod guud ahaan ardada oo geedka munaasabadiyo uunroogna may iyiina maktabadiyo guud sagaalan iyo shan arday may laha wakti badanyaha hurte geedka may buu ahaa oo maalintii maalintii isin sugaaseen farxadtii intuuna siin kula qayb qaadanana maynayata farxad kala goonee maysan lahaa ardada oo dhammaysatay jaamacadda walbarashada ma dhammaadasa sida hor dhaamba liin erey may ka egdaa markii ada hiilka laka dhakay ilaayada hiilkaadamawaa ilaada ku dhamadaasa walay baradaas dhanka kale haana ku mid ee marti sharafta ee ku qayb galay munaasabada qalanjibinta ardayda jaamacadda ooyo ku mid ayeen mas-uuliyiin iyo weliba ardayda ka dhiirigelina dadaalsha walbarashada wayba eed iyo eedanka faracsirnaa inay unasiin kula qayb galna xafladan quruxda badan oo la hageliy dadaal iyo juhdi dheer oo safar dheer ha qaadaday inuunasiin kula qayb galna farxad goone waaniingata sigaare anoo ah gudoomiyihii guddiga shaqaalaha raydkan inaan siinkule qaybgalka faraxsana wayba faday walalanuskoy waybuwa inay meelonlanka hambalyay dhammaan ardadii muddadii dheerayta waqtiga hageli ini oo may leeraay lah kula qaybgal xafladiio quruxda badan oo dadaalkii hageliyan wayba siinlana hambalyo hambalyo hambalyo sigaare wayba faday inaan inta kumahanaga maamulkii iyo macallimiintii jaamacadda b i u oo waqti dadaal dheer geli oo hanti iyo maskaxba geli ini oo may leeraay deegaanka ka kordhiyaan may leeraay oo aan ku faa'iideeyaan culumtiiyo habaradaan iyo dadnimadiyo iyo may leeraay waqtishooyo geliyaan deegaanka yaan kumaha nagabaybalanaa horandareera waana kamahadsantiin dadaalkin dufcada lihaad jaamacadda ku qalan bedeldaaita hambalyo siin laha se horayba la sheegayaa walbarasho ma dhammaadaas qalan bedelashalayo marka lakiiba jaanis hay ini sii wado eedanka rajayaan waa bilaahi erow meeliisku sii wada mar inis erteen jaamacaddii way dhammaayay jaanis badana la hele ninkaas odayga ah wuxuu yacni diiradda uu saarayaa xoogaa wuxuu dhalin ka muujinayaa in keliya xoogga la saara digriiga ama digriiga master ha ahaado ama bajlan ha ahaado ama b hd ha ahaado wuxuu leeyahay intii digriiga aad xoogga aad saari lahayd waxaa xoogga aa saartaa dhanka xirfadda isxirfadaada iyo aqoontaada iyo waayo aragnimadaada sida aa ku dhisi lahayd runtii boqolkiiba afartan haddii gabdho maanta ay meeshaan ku qalajibiyeen waxaan leeyahay waalidiinta reer koonfur galbeed khaasatan degmadan baay inay qaateen kaalinta koowaad ama koobkii koowaad ee haweenka in gabdhaha ay horumariyaan dhanka dambeyntii wasiirka wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mustaf iidow oo uu soo qayb kuhay munaasabada iyo weliba ardayda kala dardaarmay inuu sii wadaan dadaalsha walbarashada waanayo an gudbiyan bulshada intiyo kala jaamacadda b i u waxay ka mid tahay runtii jaamacadaha ku yaallo magaaladan baydhaba oo aan ku ammaanayno runtii dadaalkii ay geliyeen waxbarashada tacliinta sare ardayga markuu dugsiga sare dhammeeyo waxa ugu horreeya oo ka walwalaya waxay tahay jaamacad soomaaliya tan iyo markii dowladdii dhexe ay jirtay resoursiga jaamacadaha way yaraayeen waxaa laga yaabaa jaamacadda ummadda iyo lafoole iyo geheer oo jaamacadda ummadda markaas hoostagaysay inay kulligooda ku yaaleen magaalada muqdisho oo ardayga iskuulkii ka oktoobar ee baydhabo ku yaalla markuu ka baxo xalka ugu sokeeya oo haysta waxay ahayd inuu xamar tago ama ninkii qoyskiisa markaas xaalad fiican ku jiran in meelaha inta ka lolofto dowladdii markaas jirtay oo waxbarasho dibadda ah u raadiyo laakiin maanta waxaa guul ah jaamacadda b i u ay tusaale u tahay in ardaygii ka soo baxay iskuul baydhabo ku yaalla inuusan bixin burundi iyo bangaladesh adoon u baahana inaa b i u inta ku hesho ammaan gaaray idinta aadaa u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan aad u dhiirigeliyo ardayda guud ahaan waxbarashada lagama weynaado waxbarashada waxaa la yidhahdaa min almahdi ila allaxd maalintaad dhalato oo hooyada ay naaska ku siinayso waxaa ku hadaaqaysaa macallinkii iskuulkii waxaa kuu bilowda oo hooyada ahay